inta la xaqiijiya waxaa geeriyootay saddex ruux waxaana dhaawac soo gaara shan kale sida xaqiijiyeen eela ka tirsan kuwa amniga qarab wuxuu ka dhacay isgoyska sayidka waa meel aad loogu baara gaadiidka u gudbaya dhanka madaxtooyada waxaana goobtaasi ka dhow xarumo dowladeed sida xarunta golaha shacabka xarunta otooto hadday degan yihiin wasaarada ka tirsan kuwa dowladda gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka iyo wasaaradda amniga hoteel laga qaxweeyo galbihii oo lagu magacaabo hotel sayid iyo xarumo kale qaraxu wuxuu dhacay xilli gaadiidku ay saf ku jireen iyadoo gaadiidka la hubilayey saddexda ruuxa geeriyoota waxaa ka mid ahaa asgari xilligaasi ku guda jiray hubinta gaadiidka u gudbaya dhanka madaxtooyada taliyaha ciidanka boliiska soomaaliyeed bashiir cabdi maxamed oo goobta yimid wuxuu sheegay in saraakiisha amnigu hadda ay baarayaan qaraxa wuxuuna khusay in geeridu ay tahay saddex ruux
sidaad la socotaan waxaa halkan isku miidaamiyey nin naftuuraah oo xun oo al-shabaaba oo nafti halliga ah ilaahay dhibkii waa yareeyey ilaa hadda dhimashadan oo hayna waa saddex qof iyo shan dhaawac oo fudaad sina loo sheegay ciidanka booliiska baarista waa ku jiraan waana daba gelina insha allah oo daba taagannahay ma aha kii kuwaad maaha xitaa maanta laba horaa la qabtay xitaa oo saasoo kale isku miidaaminaayo waxaan ugu mahad celinaynaa shacabka ummadda soomaaliyeed dulqaadka iyo samarka ay muujiyeen iyo dadaalka ah inaanay marnaba u hakinaynin nool maalmeedkooda iyo danahooda nin iyo laba isku day inay rabsheeyaan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar iriisow ayaa xuseyn gobolka banaadir oo ku dadaali doono xaqiijinta amniga isagoo tilmaamay inay samayn doonaan wax walboo soo celin karaya ammaanka muqdisho shacabkunaysan u joogsan doonin qaraxyada ka dhacaya magaalada waad u jeedeen qof isa soo miidaamiyey ugu talagalay inuu shacabka dhibaato u geysto ayaa halkan gaariga u watay ciidamada hor istaageen ciidanka markay hor istaageen baaritaanka lagu bilaabeen uu isqarxiyey taasna waxayna tusaysaa sida kooxahan argagixisada aysan uga naxaynin ummadda soomaaliyeed ay mar walba u doonayaan inuu qarax muqdisho ka dhaco in caalamka looga sheego waxaa ilaah mahaddiisa in ciidanka soomaaliyeed oo foojigan ay ka hortageen qaraxaas inuu waxyaalo kaloo weyn gaadhsii maamulka gobolka banaadir iyo shaqaalahooda waxay ku jiraan waxay tahay sidii loogu gurman lahaa dadkaas islamarkaana waddadii iyo dhibka ka dhacay loogu soo celin lahaa bilicdeedii si shacabka niyaddiisa uu aad maaragtay ugu noqdo mid muxuu aha adag annaga mar walba waa cambaaraynaynaa falalka argagixisada ay suubiyaan laakiin waxaan u sheegaynaa marnaba nagama joojin doonaan inaa howlihii shacabka loo qabanaya loo qabto marnaba nagama hor istaagi doonaan in ay muxuu ahaa hor istaagaan nololmaalmeedka shacabka soomaaliyeed muqdisho afar labaatankii saca lasoo dhaaf waxaa ka dhacay qaraxyo kala duwan iyadoo maanta qarax uu ka dhacay duleedka muqdisho gaar ahaan deegaanka siinka dheer kaasoo ku geeriyooday ruuxii qaraxa waday cabdulqaadir okey v o a muqdisho